galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa maalin jimcaha bisha oktoobar waa afariyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada gaalkacyo qof muslima dhiiggiisu wuxuu ka qaalisan yahay cirkaya dhulka wuxuu ka qaalisan yahay kacbadoo dunta inaan laga qayb qaadan qofka ka qayb qaadanayaa inuu demin iyo masaalaxa uga qayb qaato waxaan kaloo leennahay dadka walaalaha soomaaliyeed ama reer gaalkacyoodka waxaan leennahay soddon sannaha dagaalkan ka socda gaalkacyo cidna wax kama faa'idin waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka waxaa la leeyahay madashii waxaasaan ku heshiinay haddii aan rabno inaan heshiiqo kala fullinana waa in madasha lagu soo noqda marka horta madashu waxay keentay caqabad siyaasi ah iyo caqabad sharci ah iyo caqabad maamul saddexdaasba way keentay maadaama doorashadan aynan ahayn sidetii labaiyo tobanka oo hal oday keliya uuna saxiixaynin in ay meelo kala duwanna ka dhacdo sideedyada dhisan inay ka dhacdo kuwa aan weli dhisnayna waa loo fikaraa maalan xildhibaankii kursigiisu dadkii dooran lahaa aanay joogin yani magaalada muqdisho in dadkii sidii loogu keeni lahaa falankeeda la qabto
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
war goordhoweyd naga soo gaaray magaalada jowhar ayaa sheegayay in maleeshiyaad hubaysan ay duhurnimadii maanta qabsadeen xarunta uu ka socdo shirka maamul usameynta gobolka hiiraan iyo shabeelle ee magaalada jowhar sida ay sheegayaan warar xog ogaala oo aanu ka helayna goobta maleeshiyaadka qabsaday xarunta shirka ayaa waxaa hogaaminaya musharaxa isu soo taagay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka ee maamulka hiirshabeelle cali xasan tookow oo ah ninka xarunta shirka qabsaday oo gudaha xarunta shir warfidyeennada ugu qabtay ayaa waxa uu sheegay in uu arkay shir in qaab musuq maasuqa lagu wado waxa uu intaa ku daray in dad isu soo sharaxay loo diiday inay u tartamaan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle hase yeeshee mas-uulkaasi ma uusan soo bandhigin caddayn uu u hayo musuq maasuqa uu sheegay inuu dhacay weli ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo dowladda federaalka midba
marwada koowaad ee dalkan maraykanka michelle obama ayaa sheegtay in hadallada ka dhanka dumarka iyo jirkooda ee uu ku hadlaya mid ka mida musharaxiinta madaxtinimada maraykanka ay yihiin kuwa naxariis daran argagax ah islamarkaana dhaawac geysanaya michelle obama ma aanay magac dhabin donald trump intii ay jeedinaysay khudbad qiiro iyo dareen wadatay oo qayb ka ahayd olola ay u sameynaysay musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton shalay magaalada iyadoo ku sugnayd new hampshire balse waxaa iska caddayd in ay ula jeeda hadalkaasi musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo la sheegay ama lagu eedeeyaba in eedo cusub oo soo baxay uu gacmo gacmaystay islamarkaana uu si qasaba u shumiyey dumar marwada koowaad ayaa sheegtay in aysan walwal ku haynin oo keliya sida qof awood leh uu u isticmaalayo luuqad aan wanaagsanayn isagoo markaasi si xor ah uga hadlaya xadgudubka jinsiga ee uu geystay balse ay ka walwalayso sida ay taa u taabanayso wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee soo kacaya miss obama waxay sheegtay in ay dunida oo dhan ay soo eegayaan maraykanka oo hormuud u ah xuquuqda dumarka iyo waxbarashada maxkamad ku taalla dalka holland ayaa ogolaatay maanta in dacwadda ka dhanka ah hogaamiyaha xisbiga siyaasadda ee xagjirka ah ee dalkaasi khired vilders ay sii socoto garyaqaanada u doodaya siyaasiyan ayaa dalbaday in la joojiyo dacwaddan oo ay ku tilmaameen mid laga leeyahay dana siyaasadeed si looga faa'iidaysto doorashada dhacaysa bisha saddexaad ee sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka hase ahaatee kaali hendrik steinhouse ee maxkamadda degmada heeg ayaa go'aankiisa ku sheegay inaysan arrintan quseyn xorriyadda qowlkiisa iyo midda xisbigiisa toona islamarkaasna ay dhegaysiga dacwaddani sii soconayso maxkamadda ayaa gebi ahaanba diiday codsiyadii garyaqaanada difaaca ee u doodayay siyaasigan la soo eedeeyey dacwadda ka dhanka ah khilad vildes ayaa timid kadib markii isaga oo ku jira ololo doorasho uu taageerayaashiisa weydiiyey su-aasha ah in ay dadka holandiiska ahi ay ramaan tiro yar oo dadka reer marooka ah inay waddankooda joogaan iyo in tiro badan ay ramaan dadweynihii isku yimid ayaa ku dhawaaqay ereyga in yar in yar iyagoo ku celcelinaya vilderes ayaa kadibna dadweynihii ugu jawaabay inay arrintaas u howlgalayaan
koo iyo labaatan gabdhood oo ka mid ah gabdho laba sano ka hor ay afduubteen kooxda boko xaram ee dalka nigeria ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi yemi osimbajo shalay oo khamiis ahayd kadib markii la soo daayey madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in farxad weyn ay tahay dalkaasi oo dhan osimbaja ayaa dafiray in gabdhahani ay dowladda ku soo bedelatay afar ka mida maleeshiyaadka boko xaraam oo ay dowladdu gacanta ku haysay wasiirka warfaafinta alxaaji laayi maxamed ayaa ku tilmaamay sii deynta gabdhahan wadahadallo muddo socda iyo is-aaminaad labada dhinac laga dhex sameeyey hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas iyo dowladda swiiska ayaa hormuud u ahaa wadahadallada gabdhahan lagu sii daayay waxaana ay sheegeen in sii deynta gabdhaha kale ee weli ku jira gacanta boko xaraamna ay sii socon doonto magacyada gabdhahan ayaa la sii daayay qaarkood iyagoo kuwa kalena la sugayo inta ay qoysaskooda la soo xiriirayaan sidoo kale mid ka mida gabdhahan la sii daayay ayaa waxaa la sheegay in ay uur lahayd
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka warka aad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maanta degan kadib dagaalkii shalay dhacay dhinaca kale waxaa kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay iska horimaadkii sida uu ku warramayo wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
xaaladda goobihii ay ku dagaalameen ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ee duleedka galbeed ee gaalkacyo ayaa degan mana jiraan wax rasaasa oo maantay ka dhacaya halka ay ciidamada isku hor fadhiyaan dagaalkii shalay ka dhacay gaalkacyo uu ahaa kii ugu xooganaa ee dhex mara labada ciidan ayaa dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana wararka laga helaya goobaha caafimaadka ee gaalkacyo ay sheegayaan in la gaarsiiyey ku dhowaad labaatan dhaawacyo ah halka tirada dhimashadana la sheegaya inay gaaraysa ilaa toddoba ruux dagaalka oo iskii u joogsaday ayaan jirin cid soo kala dhex gashay mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo duqeyda dhaqanka ayaa kol hore fadhiyo ay ka yeesheen xaalka gaalkacyo aysan ku guulaysan dhammaynta xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan labada maamul ee gobolka ka arrimiya mid ka mid a culimada gobolka ayaa ka hadlaya colaadda iyo waxyaabaha laga dhaxli karo walaalaha marka waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo oo yaan maaragtay muslimka la dhammaynin waxaan kaloo leenahay dadka walaalaha ah in dagaalka la dhex galo oo dadka la heshiisiiyo dad badan oo masaakiina qaxay oo aan tabar lahayn waxaan u dardaarminaa dadka walaalaha ee muslimiinta inaan colaada laga qayb qaadan inaan la hurinin qof muslima dhiiggiisa wuxuu ka qaalisan yahay cirka iyo dhulka wuxuu ka qaalisan yahay kacbadoo dunta inaan laga qayb qaadan qofka ka qayb qaadanayaa inuu demin iyo masaalaxa uga qayb qaato waxaan kaloo leenahay dadka walaalaha soomaaliyeed ama reegaalkacyoodka waxaan leenahay soddon sannaha dagaalkan ka socda gaalkacyo cidna wax kama faa'idin haddana laga faa'idi maayo waxaa laga faa'iidaa caro ilaahay ciqaab ilaahay burbur qax rafaad baaba ha la walaaloobo dagaalka ha la joojiyo dadku maar walaala ha noqdaan nabad ha lagu noolaada magaaladan waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ee dadka madaxda u ah ee dadka xukuma adinka mas-uuliyadda adinka in ku dhacaysaa askarta adinka adinka amra adinka adinka hubka usoo dhiiba adinka rasaasta u iibiya ilaahay hortii waa layni weydiinayaa dadka shacabka ku dul dagaalamaysaan waa layni weydiinayaa ilaahay ka baqa oo askartiina dagaalada ka joojiya oo amar siiya oo dhaha ka daaya shacabka xabadda masaakiinta ah ee baaba-ah magaalada ayaa inta badan dadkii ku noolaa waxa ay u barakaceen deegaanada u dhowdhow iyagoo ka cabsi qaba in ay waxyeella kasoo gaarto rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayaan ha yeeshee dad badan oo ka mida barakacayaashii gaalkacyo ku noolaa ayaa mar kale dib uga barakacay waxaana qaar ka mida dadkaasi marti ay u noqdeen qabowga habeenkii iyo qoraxda maalintii iyadoo maantay magaalada iyo daafaheedana uu ka curtay roobkii dayrta ahaa cabdikalaan shaahid oo ka mid a barakacayaasha ku sugan duleedka gaalkacyo ayaa v o e da uga waramaya xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha ah iyo dhibaatada ka jirta deegaanada ay ku sugan yihiin dadkii barakacayaasha ahaa ee gaalkacyo ku noolaa haddana mar labaad sii barakacayo waxay ku barakacayaan duleedka magaalada gaalkacyo ayagoo dhibaato aada iyo aad ay ku hayso runtii hadda wax wax yaroo roobkoo da-aya marka laga reebo salay iyo darad iyo wixii ka horreeya oon iyo haraad ayay ugu dhimanayeen duleedka magaalada gaalkacyo annaga waxgaradka barakacyaasha way ka hadleen waxgaradka culimadu- culimaadudiinta iyo ganacsatada iyo hay-adaha samar- samafalka dhammaantood anna waa u sheegnay ma garat ilaahay aan u maqa wax kale u maqaada garanayna dadkaas ma garat haweenka qaarkii inay halkaa ku umuleen ku dhiig baxeen ayaa naloo sheegay maxaad kala socotaa lix haweeney ayaa ku umushay lix haweeney ayaa ku umushay anaa goobta ku ahaa Een, ee, mar mar sii horeysa ma ka hadlayni Ee, ee, kuwa caafimaadkana waa la hadalnay waxaan leynay bal dadka haddaan, ee, aad wax dhiigjoojin qaarkood dhiigaa ka socda wax dhiigjoojin oo heli karta uu keena ma garat haye marka xaaladda caafimaadna aada ugu liidata aada ugu liidata waa run cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
jumco wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka dib u dhaca kale ee laga baqayo inuu soo wajaho doorashada aqalada baarlamanka waxaana muqdisho kusoo diyaarisay waryaheena zaynab abuukar
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegaynaa walwalka laga qabo inuu mar kale dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka iyadoo jadwalkii dhowaan ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka uu mar kale la kulmaya caqabada horleh sida tabashooyinka xubnaha siyaasiyiinta gobolada waqooyi ugu jira dowladda oo doorashada qaadacay iyo xiisada weli ka aloolsan arinta hiiraan iyo shabeellada dhexe inkastoo guddiga hirgelinta doorashooyinka uu dhowaan sheegay in maamul goboleedyada ay usoo gudbiyeen xubnaha aqalka sare u matalayay hase ahaatee maamul goboleedyada la sheegay in dib loogu celiyey kadib markii ayan soo buuxin saamiga dumarka marka laga reebo maamulka koonfur galbeed waxaa lagu wadaa in uu dhaco shir ay mar kale isugu imaanayaan madaxda madasha qaranka maxaase laga fili karaa shirkaas inay kasoo baxaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo marti inoogu ah xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan sahre cumar maalin oo ka mid ah ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka tirsan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaan ku horeynayaa sanyare guddiga doorashooyinka war-saxaafadeed bay soo saareen waxay ku sheegeen in ergooyinkii tiradii la rabay aanay soo gaarin ilaa lix kun loo soo gudbiyey waxaana meesha ka cad afar iyo tobankii kun kala bar xitaa inaysan taa gaarsiisnayn waqtigii dheeriga lagu daray hadda wuu idlaaday arrintii aqalka sare iyo tii xubnaha waqooyi iyo muranka hirshabeelle marka laysku geeyo siday wax ku socdaan bismillahi raxmaan raxiim sahre iyo diini iyo seynab abukar waa idi salaame iyo dhegeystayaasha dhammaantoodba aniga waxaan u arkaa weli ninbaa waxaa la yidhi bakhayl ahaa reer nin kusoo hoyday marka ninkii bakhaylkaa neef buu soo saaray oo weli ima ahan bini qaannu ahaaye orlaqal neefkii weli ima aha aniga weli inta madashu tunka ku sidato oo hadba shir u dhiman yahay in sida la rabo waxu qabsoomayaan uma arko ee dhileeg taatiig badan baa jira oo kolley ay madaxdu waddo sababa bayna ka leeyihiin sababaha ay ka leeyihiin haddaan raaciyo kelimadayda ee laba sabab baa ugu weyn oo kolley ay ka leeyihin nimanka hadda musharaxiinta oo xilka haya sabab waxa weeye inay sameeyaan inay dibudhac ku sameeyaan ee doorashada oo dadka iyaga la tartamaya ay nuxur beelaan oo daalaan oo ninku markuu loo bimbilaabay sanadka bilowgiisa ilaa haddana uu kusii jiro waa dhiigbax badan baa ku socda dhiigbaxaas waxay ka leeyihiin inay iyagu gacantooda wax kusoo haraan midda labaad waxaa kaloo jira lixdii bilood oo lasoo dhaafay ama shantii bilood oo lasoo dhaafay aan idhaahdo ayaana bil ugu darine iyo labada bilood oo soo socotaba sidaan u malaynayno hal mushaara oo laga baxshay ma jiro khasnada dowladda oo dowladdu ay bixisay halkaas waxaa ka muuqda bajetkii dowladda oo ahaa laba boqol iyo siddeetan milyan kala barki inuu dhumay uuna ku dhumayo gacanta dadka xilka haya xilligan iyadana waxaan u aragnaa halkaas inay tahay ay ka socoto labada arrimood dib u dhaca kenya sababta loo sheegay labadaas sababo tahay maxuu yahay tuhunkaa tilmaamay dabcan tuhunkaa tilmaamaya waxa weeye maalin walba madashu waxbaa ka soo baxa feegaar bay noqotay madashu waxbaa soo baxa waxbaa laga noqdaa waxbaa lala yimaada shir hor laa dhacay hadda mid baa loo ballansanaa in maanta la yimaada ee waxaan ognahay jamac xataa laysu iman mayo madal kale markay sii jirto bisha bartankeeda sii jirto ergooyinkii tobanka bisha la rabayna aan lahayn ilaa hadda aqalkii saro shanta bisha la rabayna ilaa hadda aan lahayn oo dib loo celiyey iyadoo dhan waxaan u jeednaa qoladan dowlad goboleedyadu inay ragaadinta qayb ka yihiin masaalixdooda marka anigu khaaska iyagu ay ka leeyihiin ma aqaan kuwan waa kuwan xilkaayo waa gara waa cadda laakiin iyaga ma garanaya sababta waxay tahay dib baan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa diini maxamed diini hanaankay wax ku socdaan sidee baad u aragta bismillahi raxmaan raxiim saynab waa mahadsan tahay saaxiibadayda dooda igala qaybgalaya xildhibaanka iyo sahra waa mahadsan yihiin dadka mustamiiciil kiraamkana ayagana waa mahad celinaya dadkana dhegaysanaya insha allahu tacaala markii hore waxaan u haysanay inay tahay wadatashi laakiin hadda waxay qaadatay doorkii baarlamaanka iyo konstitutionka ayay qaadatay waana iska caddahay sababtoo go-aano aan xitaa dastuurka waafaqsanayna lagu gaaraa hadda qaabka waxay u socdaan yani qaladkaas wuxuu sababay hay-adihii implementationka ama fulinta loogu talagalay inay fuliyaan markasta inay u xayirnaadaan go-aanada madasha go-aanadii madasha iyadoon wax go-aanay ka soo bixin hay-adihii fulintu inta is arkaan ayagu waqti go-aan oo xayiman ma dhihi karaan shaqadaas ha lagu qabto waxaa la leeyahay madashii waxaasaan ku heshiinay haddii aan rabno inaan shaqo kala fulinana waa in madasha lagu soo noqda marka horta madashu waxay keentay caqabad siyaasi ah iyo caqabad sharci ah iyo caqabad maamul saddexdaasba way keentay annagu hadda in ay ku dhiiradaan waqtigii dastuurka ogolaa in dowladda lagu bedelo inaan waxba lagu bedelinoo dowladdii kursigeeda iska fadhiso markaad taas aragto yacni inaad ka fakirtaaba in macnaha waqtigii loogu talagalay ama schedulekii lagu shaqaynayay mandatekii dowladda la jabiyey oo dowladdu hadda kursiga waxay ku fadhisaa sidaan sharciga waafaqsanayn constitutionka waafaqsanayn waxay afartii sano loogu talagalay gudaheeda in lagu qabto marka inay jadwal shaqo oo oo maaragtay lagu doorashada lagu qabanayo inay dib u dhigaan oo laba jeer iyo saddex jeer iyo afar jeer shan jeer ay dhacdo wax waxal hadda la biciidsan kara maahan isa ila tahay aad baa umahadsantid saare cumar maalin waad dhegaysataa aragtida diine iyo sanyare maxaa kaaga baxay ma la qabtaa mise fikir midka aan ahayn ayaad adigu rumaysan bismillaahi raxmaan raxiim aniga lama qabo walaalahay waxaa wanaagsan waxa horta in runta laga sheego aniga waxaan ka mid ahay inkastoo isagoo aan ahay guddiga dastuurka wax ka qora federaalka habka uu qoran yahana waa isla ogyihi waxaa soo hartay afar sano xildhibaanka markuu baarlamaan ku jiray oo xukuumaddani ku jirtay oo isaga xukumo oo la doodi lahay inay afar sano markay gaartay ku dhadhowdahay ay soo jeediso in aan la qabo karin qof iyo cod sida ballanta ahayd oo kumeelgaarka looga baxay heerkaas markay soo gaarto xukuumaddii gole shacabka ay caddeeyeen oo internationalka loo gudbiyey waxaa la gaaray in wax kale la qabto maxaa la qabanahaa layidhi bulshada rayidka ahoo diini kamidiha lagama tegin diini sosheels magaciisa oo ku socday markaas ama shirwacaa ku socday waxaana la siiyey shan xubnood oo qiimo leh waa ka qayb galnay waxaa lasoo bandhigay noocad wax loo qaadan karo in forbof lagu qaato in deegaan lagu qaato in laysku daro in si kale loo sameeyo waa la fadhinaa baarlamaanku waa fadhiyaa xukuumaddu waa fadhidaa bulshada rayidka waa fadhidaa waa loo wada dhan yahay markaas waxaan ka soo saarnay halkaas in doorasho la sameeyo laguna sameeyo deegaan iyo oo isku dhaf ah wixii waa socdeen barnaamijka warqadda ugu horreysa waxaa kasoo baxday nasiib wanaag maadaama annaga aan joognay ana guddigan oo mar madax u ahaa in boqolkii soddon haweenka aan ka sharciyeyn halkaas sidii garowe one iyo garowe two oo kale ayna noogu dhicin wax laisla wada ogyahay baarlamaankuna uu taagan yahay bulshadeeda kaana taaganta madaxweynena uu fadhiyo international communityn ay fadhiyaan ah in arintaas laga dhiga haweenka boqol kiiba soddon boqol kiiba soddon leeskama qaato waxaa loo qaata waa door waxaa ku xigta marka halkaas la gaaray in buuq badan ka dhacay baarlamaankii layska qabsaday meeshaan madaxweynaha wuxuu wakiil ka yahay dastuurka wuxuu wakiil ka yahay dalka wakiilka yahay dadka wuxuu soo saaray sharci ah soddon iyo sideed oo dhaqan galay sharcigaasna waxaa lagu soo sameeyey soddon iyo sideed waxa uu dhaqangalay may uu dhaqangalay wuxuu ku soo saaray in la qaato doorasho dadban doorashada dadbaneed waxay ahayd yaa ka qaybgalaya annaga haweenka badi waxay ku doodaan oo walaalahay ah toddobada qofood oo oo madasha ah kuma jirno markoodii hore iyagaan isu sharaxin madaxweyne maamul goboleed hadday isu sharxi lahaayeen waa ka qayb noqon lahay markooda hore iyagaan doonan kursiga prime ministerka markoodii hore kursiga xasan sheekh maxamed maxamuud madaxweynaha oo kale iyagaan dooranin marka bosishinkiiba haddaadan lahayn inaa ka qayb gasho maahayn bulshada rayidka ah aniga diin oo kala duwaneen sida universal ahayd heshiis siyaasadeedaa loo baahan yahay heshiiska siyaasadeed marka loo baahan yahayna waxaa luxurkiisa oo hoose leh dadka siyaasadda mas-uulka ah annaga bulsho raydaan nahay dadkan wakiilkan nahay dowladdan wakiilkan nahay oona jeclayn in lagu tunto marka hadda hadda meesha ay maraayaan marka waxay ahayd qorshahaas dadweynahan inuu raaco waxaa la soo saaray laba guddiyaa la sameeyey guddi doorasho dadban oo feed la yidhaahdo iyo guddi doorasho dadban oo seed la yidhaahdo shaqay kala leeyihiin maadaama doorashadan aynan ahayn seetii laba iyo tobanka oo hal oday keliya uuna saxiixaynin oo kow iyo konton qofood saxiixayso in ay meelo kala duwanna ka dhacdo seedyada dhisan inay ka dhacdo kuwa aan weli dhisnayna waa loo fikiraa waa loo habeynaa arrintaas marka aniga markaan tayn u dhaadhaco haweenka ah waxaa laysku raacaa markii dambeetood wixii annagana la siinaya haweenahaan annaga inaan ku tartanno arrintaas waxaa dhacda hadda markii la arkay sida loo waxeeyey qolada keliya oo shariif xasan oo anaga amaaluudka koonfur galbeed aa sax ku timid waxay keeneen laba xubin oo laba gabdhood ku tartamayso iyo hal xubin oo gabdho wiil ku tartamayso oo taasna ay feer tahay haddaan helno gabadha heshana waa okay hadday hadday heli weysana oo ninkii helana anaga labadayna xubnood sideedda xubnood waxaan ku yeelan lahayn labaya bar barkii dhinacaasuu naga jiraa ama waana soo raaci karaa waxay karaa micnuhu waxaad tiri koonfur galbeed keliya baa buuxiso shuruudihii dumarka haa aa buuxisay inta kale maamul goboleedyada inta kale may buuxinin waxay sameeyeen laba rubo rag iyo dumaraa laysku qoray gabar iyo ninaa laysku qoray waxaasoo dhan waxay kasoo jeedaan guddiga dastuurka guddiga doorashooyinka waxaa ku jira qodobada loo bandhi ay ku shaqaynayaan inay ilaaliyaan qoontada haweenka waa celiyeen ilaa iyo haddana wax waadaxa lagama hayo qasle
heshiisyadii horey usoo baxay dhammaantood ayaa dhiiragelinayay in la hubiyo kootadii hore loo siiyey boqolkiiba soddon haweenka waana tan sababtay in la dhaho beeshii saddex kursi leh mid ka mid ah waa in dumar u tartantaa ee meesha hadda kama muuqata taa inta badan liisaskii lasoo gudbiyey maxaa isbedelka ugu wacan bay kula tahay sanyare horta aniga aragtideeda shaqsiga hadda ay weydiiso xaaladda siyaasadda oo dumarka waxaa majmacu culamaa ka qabaan baan ka qabaa haddaan qaarkeed ka soo noqdo extreamkaan ka haro oo layidhahdo dumarka see la yeelaan aniga waxaan ogolahay dumarku inay tartamaan hadday boqolkii konton helayaan iyo hadday boqolkii toddobaatan helahayaanba bulshaday ka mid yihiin qiimaha bulshadu leedaho raggu leeyahay mid lamidana waa leeyihiin waxaa soo haray madasha waxeeda waxaa ka weyn dastuurka qaranka dastuurka qaranka oo kumeelgaarka ah kuma qorna kooto qaybeed oo dumar madasha lafteedana waxa ay iyadu ay ka shaqaysay lama sharciyeyn oo baarlamaanka lama marsiin waa waxaas maalinba wax ku darsamayaan oo shirkii la rabay dowladdii la rabay inay dhisanto ogos hadda marayso in laga fakara january bay dhici doontaa mise waa kasii gadaal dhacaysa aniga marka waxaan qabaa dumarku tixgelintooda waa leeyihiin oo in la ilaaliyo in ay ay soo baxaan oo gabdhaha la keenayo la qorayo ragga lala qorayo ay noqdaan gabdho ragga la jaaliji garan kara u dhigma way ku jiraan puntland hadda gabdhaha la keenay oo hadda ragga la tartamaya gabdho ragga ka culus baa ku jira oo aan aaminsanahay qaarkood afar haddii lasa inay ka guuleysanayaan galmudug sidoo kale gabdhaha tartamaya gabdho ragga ay la tartamayaan khatar ku jiraa ku jira aniga waxaan qabaa gabdhuhu marka gabar miisaan la la keeno oo ninka u dhiganta xagga maaragtay yani challengega siyaasadeed ama aqoonta u dhiganta inay ninka codka ka qaadi karto oo ka yeelan karto laakiin faquuqan gaarka ah oo la wado oo boqolkii soddon iyo waxaa loo xirayo gabadha gabraha lala tartansiiyo iyo nuxurdil bay dumarka ku tahay waxaan kaloo waayahan kaba fakaraa anaad u arkaa waxaad moodaaba sida gabdhaha activitiga markaad la sheekaysato ay xaaladdu marayso soomaaliya maalinba marxalad marxaladeeda dagaal maalin meel bay soo maraysa mid qabiil iyo mid diineed iyo hadda midii raggiyo dumarku inay bilaaban doontaan u malaynaya sida gabdhuhu hadda ay u fakarayaan markaad fiiriso marka waa mushkilad hor loo dadka lagu soo dhex tuuray arrintani maxaa isbedelka keena bay kula tahay diini horta marka hore marka aad rabto wax inaad mujtamacaas aqbashiiso waa inaad horta sifo sharciga usoo marto sifada sharciga waxaa qaadan kara dastuurka iyo baarlamaanka sharci dejinta waxaa loo wakiishay oo nidaamka dowlad wanaaga ama dimuqraadiyada inta badan loo wakiishaa baarlamaanka baarlamaankii go-aan ay gaareen oo ay baarlamaanku ayagu sharciyeeyeen oo jideeyeenna ma hayno qodob dastuurka ku qoran oo dastuurka laga soo xiganayana ma hayno oo dastuurka la raacayo gabdhaha soomaaliyeed anigu shakhsiyan ma qabo waxa ay kaga duwan yihiin ragga marka laga hadlaayo xuquuq inta qofka ninka ragga ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin laakiin marka la fiiriyo dowladaha hadda runtii aada u difaaca maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska ma jirto wadan yani meel ama go-aan siyaasi ah oo boqolkiiba soddon dumarka ha la siiyo ama go-aan dastuurkooda ku qoran oo boqolkiiba soddon ha la siiyo horta wadamada dimuqraadiyada looga dasho kuma jirto marka horta madashu go-aankaas ay gaarayso waxay ahayd marka hore inay baarlamaanka soo marsiiso baarlamaanku ka doodo baarlamaanku jidayo sharci ka dhigo mar waxaa la fulinaya go-aankan waa go-aan siyaasiya maahana go-aan sharciga oo la fulinaya maaha annagu marka waxaa noo daran bulsho rayeed ahaan waxaan ka fakeraynaa wixii qaldama oo maanta qaldama wixii cashar ahoo laga baran karo inaan bulshada usii sheegno dadka siyaasiyiinta oo dalka gacanta taladooda gacanta ku hayana usii sheegno oon dhahno maalin kasta hadday suurtagal noqoto waxaan baarlamaankiina lasoo marsiin dastuurkiina aan ku qorayn niman siyaasiyiin inta qol isku soo xiraan inay go-aan kusoo gaaraan haddana layidha hala fuliyo waxay noqonaysaa waddankanu inuusan lahayn nidaam iyo system oo ku shaqeeya annagu taasa hadda culayska ugu badan aan saaraynaa ma saarayno yacni gabdhahaanu hadda cidna dembi kama gelin oo annagu hadda ma dhahayno dee gabdhaha xuquuqdooda ha lagu tunto marnaba ma dhahayno laakiin waxaan ka fiirinaynaa maamul wanaagga wax kasta oo ummadda loo jidaynayo waa inay ama dastuurka ku qoran yihiin ama inay baarlamaanka soo maraan wax aan soo marin shaqo kuma laha dastuur waa mahadsan tahay haddiiba tartan la gelayo oo aanay jirin tira si gaar ah loo siiyey haweenka marka qoraalka laga soo tago dad badan ayaa qaba inay adkaan doonto in dumarka ay helaan kootada oo wuxu ay hadda isku dhex darsan yihiin bal arintaasi siday kula muuqataa zahro aniga waxay ila tahay horta waxaa waaye qofku hadduu xogwaal yahay arinta haweenka aniga waxaan daba socdaa waqti badan arinta walaalahay hadda ay ka dhawaajiyeen midna wuxuu ku hadal qabsaday wadaadihii midna wuxuu ku hadal qabsaday inta adduunka inta soomaaliyan joogna waa dowlad muslim ah waa soomaali waa dad walaalo ah waxaa dhacday dagaallo badanaa dhaceen waxtarkii haweenka na waa la arkay ninkii gabar qabay iyo ninkii muxuu ahay gabar hooyadiis ay tahay intuu soo maray iyagana waa isdiilayeen xabada isu sideen waxa kala badbaadiyey oo ilmaha hayey oo bannaanka aaday oo howl kasta qabtay waxay ahayn gabdhaha bulshada rayidka oo walaalkay ka hadlay waxaa u badan oo dhisay oo culayskooda tiirkooda dhexe ahay gabdhahay ahaayeen haddana waxa waaye annaga ismaba faquuqi jirinba waxaan la yaabana hadda diini waxa uu noo faquuqaayo asoo bulshada rayidka ah annagoo isku dhex jirna aniga isaga soshaasaan iskula jirnaa hartay arrintaa horta shaxda rabaa inaan kuu sheego meeshaan konton iyo afar kursi waaye aqalka sare haddiina la siiya annaga inta aan leenahay waa lix iyo toban kursi waxaa soo hartay laba boqol toddobaatan iyo shantana siddeetan iyo saddexaan ku yeelanaynaa kongareeska dhanna saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalo boqola waxaa soo hartay sayara shale hadduu isku ahaa senator iyo xildhibaan hadduu isku ahaa in la kala qaado oo laba xubnood laga dhigo oo laba aqal laga dhigo muxuu u diidaa waxaa kaloo soo hartay raba walaale inaan u sheego inaana isku jirin arrinta qeybta oo hadda aad ka dhawaajisay oo saddexda qabiilba saddexda qabiilka saddex qofesan inoo ku waxeey ah xisaabtaas xataa waa qaldan tahay waxay ku qaldan tahay waxay tahay aqalka sare gabdhaha laga rabana waa gaar oo intooda tiraha laga rabaa aqalka hoose sidoo kaleet boqolkiiba soddon labada dhinac labada dhinac waa laga rabaa waa inay ka muuqdaan saas markii loo dheexdo ee laga arkaa waxaa soo hartay magaalo dalalka dhibkaasi ku dhacday oo ka baxeen oo baarlamaankooda boqolkii konton ka badan yahay ruwanda ka mid a ninkii muxuu egebeendhayirda ceelkaygu ridi kulli ogyihiin marka waxaan jeclaan lahaa diinta islaamka na annaga waxay noo ogosha waa ogolna dastuurkan ay ku noqnoqonayaan walaalahay dastuurka waxaa jibshay koow baarlamaankaa jibiyey wuxuu ku jabiyey suu ahaa inay u raacaan ahayd oo reed inay soo saaraan ahayd xukuumadda intala xisaabtamaan in afartan sano la gaaro halkaas golaha shacbiga dadka weyn ma jiraan iyagaa haw sameeyaan howshoodii markay walaalaha ay kasoo bixi waayeen waxaa adduunka lagu maqlaa heshiis siyaasadeed arrintan waa heshiis siyaasadeed madasha oo loo gudbaayo caqabada hadda jirto markiiwonvood waa la gaari waa xisbiyada iyagaa ansixi waayeen iyagaa sameey waayeen marka in loo fariisto oo laga tashado oo loo gudbiyo ayagaa horseeda ayagaa horseeda waan kugu soo laaban doonaa zahro sanyar waad dhegeysanaysaa een, zahra cumar maali waxay leedahay caqabada bilowgiiba waxaa lahaa baarlamaanka soomaaliya oo isagu horseeday inay madal abuurmato oo maxay ahayd heshiisyo siyaasadeed la gaaro maxaa taa kaga jawaabaya Ee, arrinta ay ka hadashay oo sahro ah dastuurka iyaga ee, inuu meel maro ama xilligiisii gaara waayeyda ee, baarlamaanku eedeeda male Ee, guddigii ugu horreeyo baarlamaanku dhiso iyo xeerkii ugu horreeyo baarlamaanku sameeyo wuxuu ahaa guddiga dastuurka oo madaxa bannaan iyo xeerkii guddiga dastuurka lagu dhisi lahaa guddigii baarlamaankuna waa dhisnaa waa la socotaa guddigii markuu hal sano jiray ee, gabadhii guddoomiyaha kaadina iska casishay iyada oo sheegtay inaan guddigaasi wax shaqo ah oo uu qaban karo ayan jirin mid caalami ah iyo mid dowladda aba meel kale laga baraalis gareeyay annaga wuxuu nagu aadanaa waxa wey inaan dastuurka qod- xeerkiisana samayno guddigana meel marino talada aan ku leenahay waa ka guddigayga dastuurkuna wuu bataagnaa waa shaqaynay waxa weeye marka arrintan ee ga- gabdhahan oo ay ee zahra ku laabatay arrinta gabdhuhu iyadoo aan cidiba soddon iyo boqolkiiba soddon iyo shan siin ama boqolkiiba soddon siin ayaa weligeed gabdhuhu siyaasadda ka dhex muuqdeen oo ku jireen gabdhuhu gabadha macnaha leh oo dowladnimada hadda kuwa oo cabdiweli gaas soo urusho lixda uu keenana lix gabdhood oo macno leh oo soo bixi kara wey cabdikariim kuwa keenay baarlamaanka gabar ku jirta iyo gabaraad garanay sidoo kaleeto oo maxaan ku idhahdaa ee, ee, luul maxaa sheekh cusmaaniya waa ciriir bay ku hayaan raggoodii aniga waxaan aaminsanahay gabdhaha faquuqidda tani waa qayb howl meel kale ka socoto oo la rabo ummadii soomaaliyeed oo iswadadkeedii rag iyo dumarba isku guri ahaayeen in la kala jaro colaad hor loonala abuurayo gabdhaha waxaan aaminsanahay in meesha shan marka la keeno shan gabdhood la keeno la tartansiiyo shanta gabdhood haday soo baxaan ahla wasahlan mudanayaal ay noo noqdaan aad baa umahadsantahay waxaan ognahay in arinta ugu weyn aysan hogaamiyayaashan ee weli si rasmi ah intii shirarka madasha yeelanayeen aanan ugu heshinin ay ka mid tahay arinta hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo tabashooyinka somalilan oo xubnaha dowladda ugu jira ay doorashadii qaadaceen rajo intee la-eg ayaa laga qabi karaa in iyada oo weli caqabadahaasi taagan yihiin wakhtiga doorashada loo asteeya ay ku dhacdo waxaan siinayaa diini maxamed diini Een, saynab su-aashaas aad weydiisay waa kaaga mahad celinayaa runtii waxaan aaminsanahay ee, su-aal meesha ku jirta inay tahay laakiin hal kelmadaan ka hormarsanayaa horta anigu ee, diine maxamed diine ahaan magaca bulshada rayidka markaan ku hadlaayo ra'yi- ra'yi shakhsiya kuma hadlaayo maadaama aanan ra'yi shakhsi ku hadlayna suurtagal maaha inaan idhaahdo dumarka xuquuqdooda hala duudsiyo marka marnaba hadalkii ujeedkaygu saas ma ahayn anigu waxaan ka hadlaya wax kasta oo lagu heshiiyo oo siyaasiyiintu ku heshiiyaan waa in sharciga lasoo marsiiyo dowlad wanaagga saasay ku jirtaa marka doodaydo dhinac kalean ka hadlaya maa dhinac dumarka iyo xuquuqda midnaba ma taaban midda ku saabsan somalilan iyo iyo maaragtay hiiraan iyo shabeelle anigu waxaan aaminsanahay ee, arrinka somalilan ku saabsan waxaa haysata in aan markii hore la dhihin war ha laga qafifiyo 41 iyo 51 waa isla meeshii laakiin waxaa la rabay in la yidhaahdo ha laga dhaafo nambarka maadaama duruufo khaasa ay iyagu ku jiraan taa waa dhici weyse waxaa haddana mar labaad culays kaloo ku dhacay wuxuu noqday in la yidhaahdo lojistikadii dadkii in la keeno maalan xildhibaankii kursigiisu ee, dadkii la dooran lahaa aanay joogin yacni magaalada muqdisho in dadkii sidii loogu keeni lahaa falankeeda la qabto ma dhicin ayadana in lojistikada laga kaalmeeyo marka waxaa la isugu daray nambarkii oo electoralka ah oon markii hore laga khafifin iyo markii dambe inaan lojistikadii la siin waxaa haddana mar labaa saddexaad loogu sii daray in yacni xitaa kuraastoodii la farageliyo oo qayb ka mida sida maamulada kale ee kuraastay lahaayeen cidna lagama faragelin laakiin in ayaga laftigooda kuraasta ha laga qaadan la yidhaahdo oo qaab ay isrixrix siyaasadeed ay gasho markaan waxaan dhihi karaa ee, arrinka arrinka Ee, ku ta- waxaan ku talin lahayn arrinka somalilan in la siiyo taxadar iyo fiiro gaara dadka culaysaa haysta waxaa dhici karta hal xildhibaan dadkiisii oo dhan inay magaalada muqdisho joogaan kursigaas dadkii dooran lahaa inay joogaan hal xildhibaanna aysan u joogin hal qof oo doorta marka in la yidhaahdo lojistikadiina ma lagaa caawinayo dadkaasaad ku keensan lahayd dadkii ku dooran lahaa hala keeno inaan laga caawin iyo in haddana shuruuddan lagu xiro waxaan u aragnaa inaysan feer ahayn marka waxaan leenahay ee, dadka maamulka gacanta ku haya oo arrimahan khaasatan guddiga doorashooyinka waxaan usoo jeedinaynaa arrinkaas in tixgelin gaara la siiyo
midda hiiraan iyo shabeellada midda hiiraan iyo shabeellada dhexe Mi- hiiraan iyo shabeellada dhexe runtii ee, waxaan ka cabsanaynaa inay xitaa amniga saameyn ku yeelato Ee, amniga inay saameyn ku yeelataa dhici karta qaabka lagu wado caalamkuna wuu ka hadlay oo dowladaha waaweyn waa sheegeen inaysan arrinkaas sida loo wado ee, aysan ku qanacsanayn aqalka sare inta badan waa lasoo gudbiyay inkastoo qaarkood dib loo celiya hadda sida la sheegayo waxaa socota gudbintii arinta ergada iyadoo caqabadahanna ay taagan yihiin dumarkiina aad weli qaylinaysaan oo saamigaadan u muuqdeen weli meesha ka maqan yahay ma u aragtaan inay horseedi kara caqabad horta wixii la isku ogyahay haddii la qoro ama lagu heshi- lagu heshiiyo la fuliyo waa suuragelaysa ergada waxaa la boqolku soddon haweenkaa la siiyo marka aniga haddaan doorashadii u badanahay inaan wax doorto aniga oon ragga ka badanahay maxay iigu diidayaan inaan markii haddeer lasoo koobay oo koob iyo konton laga dhigo hal xaba odagaha la siiyey inta kale aniga la siiyey inaan u- inaan inaan sinaano konton iyo konton oo Waayo shan marka rag cidda iyo idiin shan dumar ah diidaysa.
walaalahaygaana kowka waa maqlaysaa waxaa meesha waa ku qoran tahay guddiga doorashooyinkuna waa kula xisaabtamaynaa tan waa xisaabtan hadda waa ku faraxsannahay inay celshiyeen warqadihii wixii ka imaan doona waa loo wada joogaa horta haweenka wax wax loo siiyo waxay tahay waxaa jirto xu- walaalkay dastuurka waa haystaa walaalkay kalena waa haystaa qodobada xuquuqaha aadanaha waxay dhaheen dadka hooseeyo si kor loo soo gaarsiiyo waa in loo sameeyo Awoodsiinta discrimin- dumarka.
discrimin- ama dadka laga tirada badan yahay ama dhalinyarada ama adig qofka leeyahay qofka waxayda ka dhiman yihiin waa in lagu soo gaarsiiyaa si oo discrimination discrimination waxaa waaye xuquuq oo ah positive ah in loo kordhiyo wixii marka oo loo- caqabada loo soo- idiin haysata dhan siyaasadda iyo marka dhaqan waay baad leedahay aniga arrimaha siyaasadda waa aan si fiican loo fahmin hadda walaalkay wuxuu yiri tasuurka kuma qoran haweenka qodob principal aha ku qoran principal qodob waxaa waye ma- mabaadi'da- Mabaadi' lagu heshiiyo.
mabaadi'da- mabaadi'da horoo tasuurku dhisan yahay waaye hal xaba kama bedeli karaan aad baa mahadsantahay Zahra.
haye sanyar waad dhegaysanaysaa aniga waxaan diidana waa hal arin Ee, dumarka xaqooda inta la raajaa la yidhaahda in ee, haweenow haween ma tahay gabar biibita iska gadanaysa gacanta lasoo qabsado aniga taasaan ogolayn laakiin aniga waxaan ogolahay dumarka siyaasadda ka shaqayn kara ee, la garanayo aqoonta leh inay miiska yimaadaan dadka ku tartama dadku cawaan ma aha nin iyo naag gabar markay tartamaan waxaa dhici karta inay gabadha ra'yi ahaan qaataan dumarku inay sidii sahra sheegtayba ee, intii burburku dhacay bulshada soomaaliyeed waxaan idhahdaa aniga laba qolaa badbaadisay waxaa badbaadiyey haween oo caruurtii ku haray markii raggii ama dhintay ama cararay iyo iyo wadaad ee la dabagalay isaguna inuu ilmihii wax baro oo dugsi ka daba sameeyey labadaa qolaa wax odhan karaa dadkii waxaad leedahay dadka dumarka oo dhan baa wada cararayo meel u- ma u wada socdaan dumarka aniga waxaan rabaa abaabulkan gaarka ah oo inta la goobo halkan ka dhacday hadda sanadkii hore laba kun iyo labaiyo tobanka marka la dooranayay ee qolaa waxaa la yidhi gabar keena saddex xubnood bay lahaayeen geesahay eegeen gabadhii joogtay nin joogay isku jilib noqdeen gabadhii joogtoo soo shaqaynayso baarlamaan ku jirtay intuu ninkii joogay xarga xargeeyeybaa waxaa laga keenay north america gabar iska fadhido gurigeedii fadhida waxaa leeyahay soo bax baarlamaan baad galaysaa wax baar saxas kale baarlamaan lama yidhaahdo waa baarlamaanka lagu bedelayay ninkii dhintay wiilkiisa caruuraho meel joogo la oranaya caruurtii aan mushaharka si usii qaataan hala sii wiil ha lagu bedelo waxaan siyaasa la dan ila badbaasala laga shaqeeyo aniga waxaan rabaa dumarku iyagoo dadka la siman dadkooda macnaha leh oo dadku arkayana ay- ay tar- ay tartamayaan tartanka in la soo gesho haddii kulligood dumar baar laba boqol iyo tobanka dumar noqdaana aanu sabcan wadaan aan la shaqeyno intaanan eh, diina u gudbin waxaan waxaan siinayaa zahra walaalkii arrinta u sheegaya waa sax haweenka tartamaayo iyo ragga tartamaayo isku waxay ku tartamaan kriteria waa la sheegay wax laga rabo waayo aragnimo secondary school iyo qoftiis inay qof anshaxa in maamuus leedahay marka ma ka warhaysaa marka cidda idin tartamaysa iminka annaga waxaa noo tartamaa dhan waa la ogyahay iyaga hadday sanadka hore qoftay rabaan inta qaateen aanay ku soo celin marka iyaga waxay xaq u lahaayeen qofka aan shuruudahaas buuxinin siyan wuxuu isaga ku dheeri rabaa inuu annaga maanta lagu wuxuu leeyahay isbarbaryac badan baa jiro dumarka xitaa laftooda iskama warhayaan buu leeyahay shuruudaha lagu qaadanayo xildhibaanada shuruudaha lagu qaadanayo haye waxaan ka hadlay sharuud kama hadlin gabadha shuruudda way buuxin kartaaba laakiin si- si gobor siyaasiyada oo meeshii joogta looga saaro booskii oo la yidhaahdo eh, ninkan halkan fadhiya isagu waa xildhibaan sii joogay gabar kale ha loo raaja gabar siyaasadda saa u dhisan oo oo gabadhii la baadigoobay in gabar lala raajo meeshii ah waxay keenaysaa nuxur darro siyaasadeed iyo mas-uuliyad xumo Ay- dhankan haweenka dooda labada dhinacna waad arkaysaa diine ma ma wax qaldanaa in nidaam ama tiraac yaman dumarkan loo sheegan oo heshiisi un wixii ay kusoo baxeen mise waxay ahayd markii horeba in wax laysku raacsan yaho cad meesha oon tartan la gelin dumarka madashu inay go-aan noocaas oo kala qaadato waxaan aaminsanahay inay tahay go-aan go-aan ka baxsan aan waafaqsanayn dastuurkii iyo dowlad wanaaggii midna aan waafaqsanayn anigu dooda maba ka hadlinba dumarka waxa la siiyaan la siin marnaba kama hadlin taa dacwo kama qabo laakiin waxaan dacwo ka qabnaa go-aamada ay madashu gaarayso inay yihiin go-aamo khayra sharci ah oo aan marnaba u khidmaynin ama aan u adeegayn waxa la yidhaahdo dowlad wanaag Eh, waxaan qiyaasaynaa bulshareed ahaan inay suurtagal tahay mar kale inay dib u dhacdo eh, qabsoomidda doorashada madaxweynaha Eh, ama ama tan aqalka haddayba dib u dhacday waxay saameyn ku yeelanaysaa midda baarlamaanka baarlamaanku hadday dib u dhacdana waxay saameyn ku yeelanaysaa midda madaxweynaha marka annaga waxaan qabnaa suurtagalnimada inay xitaa bil kale ay dib u dhacdo haddaanayba laba noqon laakiin taas muhiim ah waxaa muhiim ah oo annaga hadda bulshareed ahaan aan aada u danaynayna waxa waaye si nabad ah si nabad ah in xukunka lagu kala wareego oo ay mar uun suurto gasho iyadoon dib loo laaban in hore loo socdo marka annagu taasaan aada culays ka saarayna haye zahra walwalka aday ma kuu muuqdaa wa ii muuqda laakiin walaalkii waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo yaa keenay oday keligiisii wax saxiixin bulshada reedkaa keenta annagoo sosheesan waxaan cesuna aqoon-yahano badan markay soo qoreen waa la doodnay qofta dadka keena horta hore dad badan waxa doortaano annaga ahayd marka arrintan horta dib u dhaca keenaysa waxay tahay waxaa lagu xakameyn karaa guddiga doorashooyinka oo wixii loo loo idmaday ku shaqeeyaan nimankan madasha ahna wixii ay qoreen inaanay ka noqonin qofka markuu inta wax qoro saxiixo waxaa raba inuu ku taagnaado saxiixaysaas hadda shariif xasan maahane nimankan kaleeto profesorada ah oo wixii ay qoreen ay saxiixeen oo saxiixoodii maanta ku yaallo haddana soo fulin waayeen meesha u socdaan ma aqaano aniga ma rabo inaan mar walba qof weeraro maalin weetaan weerar haddana waa weerara waxaan ku weeraraa inuu asagay saciido isku soo qoraan meel dhinacan oo warqadda ka saxiixa soo madashi ah ma fiicno waxaa hadda muuqata in xiisado siyaasadeed ay jiraan xogaha hoose aan helayno waxay sheegayaan in shirka uu dhowaan dhici doono uu ka duwan yahay shirarkii hore oo dhinacyada ka qaybgalaya ay aada u kala irdhaysan yihiin maxaa laga fili karaa shirkan waxaan siinayaa cabdiladiif muuse nuur sanyare laba ciladood baa madashu yeelata ciladu waxa weeye internationaalkay ka baqaan waxa ay sheegayaan wax qalbigooda ku jira ma aha maalin kasta kumanakeygy soo saarayaan waxay qanciyaan michael kiti iyo wixii ka sisheeya nimankii waa kala tageen waxbay isla garan waayeen maxaankuraa doorashadii dib ay u dhacday u dhigeen midna bay ka fakeraan in qoladaasi qanciyaan oo waxaan qalbigooda ku jirin bay horta sheegaan oo soo qoraan waa marka koowaad waa marka labaade waxa soconaya madashu daacad kama aha masaalix khaasa ku jirta qofkuna wax ma hagaajin kara inta isagu masaalix khaasa leeyahay labadaa arrimood dartood madashaas maalintii la bilaabay iyo maanta waxa ay ka shaqaynayeen wax khayri kuma jirin wax saxina kama soo baxaan shacabkana been baa loo sheegaya madashu waxba kama soo bixi doono wax alla wixii ka soo baxana wax saxa ma aha sababtu waxa weeye uma diyaarsan inay wax hagaajiyaan masaalix khaasaa ku dhex jirta kulligoodna waa yeesheen kuwa fadhiyaan xilkay doonayeen xil kusoo noqdaan bay rabaan oo taadkooda waa si xil ku iman lahayn xildhibaan hebel meesha ka saar hebelkeen heblaayo ii qor shaqaalahayga xildhibaan ka dhig islaanta xaafadeeda joogta xildhibaan ka dhig taasi kulligu mashquulsan yihiin kuwan madashoo kaleeto oo dowlad goboleedyaduna masaalixo kaloo khaasa baa jira oo la sheegi doono oo kolley ummadduna arki doonto xanjirtana ah waxaa la rabaa madashu inay wax wareejiso tiraahda annaga maanta laga bilaabo wax gacantayada noo yaalaa ma jiraan guddiga ku wareejisa hawsha isaga dhex baxdo guddigu waxay sheegi karaan marka waxay odhan karaan annagu haddaan eegnay sidaa iyo sidaa eegnay sidaa iyo sidaa eegnay waxba noo qabsoomi waaya saan iyo saanaan xal u aragnay bay odhan lahayn mugta laakiin madashu iyagoo oginayaan xal hayn iyagoo oginayaan heshiis hayn iyagoo oginayaan yaynaan kala tegayaan oo nimanku heshiin waayeen maalin walba qodobada soo baxa markaad akhridi waxaa arkaysaa labaa soddon qodob bay soo saareen hal qodobaa nuxurle kuma jiro been bay meesha la fadhiyaan marka waxaan qalbigooda ku jirin ummadda u sheegaa haye diini maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan shirarkan anagu horta shakhsiyan ma qabo inuu ka duwanaanayo kuwii hore su-aashan qabna bulshareed ahaanna waxa waaye horta ma dhici doonaa su-aal ahaa taagan oo maadaama dee nin walba oo maamul goboleeda meeshiisii ay doorasho ka socoto oo yacni kambayn xoog badan oo meeshii uu ka imaan lahaa ka jirto su-aasha hadda aan qabna waxaa ka mid horta shirku ma dhici doona doorka guddiga runtii caqabado technicaala haysta yacni guddiga caqabado technicaala haysta maalan ma jirto dowladii madaxweynihii awoodda waa laga qaaday ra-iisul wasaarihii iyo kabinetkiisi awoodda waa laga qaaday baarlamaankii waa laga qaaday waa in madashaasu marka ay isu timaado sababtoo ah ayagaan israbinoo si kale isugu imaan karin waa in nimanka caddaanka oo reer galbeedka ay ag fadhiyaan si kale kuma wada hadlayan nimanka kale xildhibaanka waa ku raacsana runtii cid kale ay ka baqaan ma jirto sida kaliyuhu isugu imaan karaan waa in dadkaa shisheeyaha ay la joogaan laakiin haddii dowladdu brobleemkii saaka la yimaada oo soo wajaha guddiga doorashada leeyahay wasiirkii qaabilsnaa oo go-aan inta ka gaaro ay dikreeta soo baxdee ku shaqaylay fulilay nimankan shaqada u fududaan lahayd laakiin waxay noqotay subject to maaragtay madasha waxa ay go-aan ka soo gaareen in la sugo marka maamulkii dhayli shaqayn lahaa oo isbeddelka iyo go'aamada qaraaraadka laga qaadan lahaa cid qaadan kartaa ma jirto madaxweyne ma qaadan karo ra-iisul wasaare iyo kabinetkiisu ma qaadan karaan baarlamaan ma qaadan karo waa in madasha la sugaa waxaan madashaas ka soo bixin madashu waxay qaadatay roolkii dowladnimada soomaaliyeed oo dhan la wareegtay marka taa ila- marka taa laftigeedu waxay noqotay caqabad waxay caqabad ku tahay guddiga doorashada inaanay mar walba sugaan go-aanka madasha taasoo caqabad ay ku noqotay technically waa waxa gabagabada doodan laysla soo gaarna marka zahra rajo intee la egbaad ka leedahay in waqtigii loo qabto doorashaday ku qabsoonto tan eelihin walaashay walaalahay dib u dhaci oo la- ilaa december ay gaari xataa hadday gaarto wax un baa noo xalismayo talyaal wuxuu dhahaa "Eh, waqtiga wuxuu ninka dadka saaxiibkiisa waa qofku mada el tembo lamiinka milyar del womo waxaa laga wadaa waqti adiga markaad haysato haddaan ti alla kuu imaanoodan imanin intaas waxaa ku xali kartaa marka xataa hadday dib u dhacdo oo bil kale dib u dhacdo kolley waa in la gaaraa maqaam siyaasideed oo wax ku socon karaan ah kaasaan anagana haween haddaan haddan noo ah oo deganaanshaha iyo xabadda aan dhacaynin oon dhexdooda ka doodi karno qalalaas anaga waxba nooma ah marka madasha iyo guddiyaashooda iyo waxooda waxaan jecelnahay howshaan inay sii wadaan aan- in hirgasho oo si fiican loo sameeya aad baa ugu mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka iyo waa waqtiga.
mahadsantaa zaynab
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana intaa haynoo joogo waxaa barnaamijka nagala qaybgalay xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan sahre cumar maalin oo ka mid ah ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka tirsan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
barnaamijka dooda gaaban ayaa nidhaahda dhegeystayaal faaqidaada toddobaadka ayaa intaa noogu eg waxaana aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o da
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka maalintii arbacadii ee toddobaadkan waxaa dunida islaamka laga xusay maalinta cashuuraa oo ku beegan tobanka bisha muxaram haddaba maxay tahay maalintaasi maxayse tahay ujeeddada loo soomo waxaa arrintaasi faahfaahin inaga siinaya sheekh khaliil sheekh cabdiraxmaan mubaarak oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalka boqortooyada sacuudiga maalinta cashuuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday madiine ayaa uu arkay yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa madiine ayay deganaan yahuuddu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo uu ka badbaadiyey eh, fircawn iyo qoomkiisii Eh, marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen ilaahay annagoo u mahadnaqayna arrintaas marka eh, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu soomay maalintaas wuxuuna faray asxaabtiisi inay soomaan wuxuuna yuhuudda ku yidhi annagaa muuse idinka mudan macnaha anaa muuse annagaa muuse idinka mudanoo dee xagga diinta eh, saxda ah annagaa ka midaysan marka nabiga calayhi salatu wasalaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta cashuura oo aha maalinta tobnaad ee bisha muxaram waa sanadka hijriga ah bisha ko- bisheeda u horeysa weeyaan ee cashuuraa ee maxaan ku dhahay muxaram la yidhaahdo cashuuraan carabi waxay ku tahay een, toban bay ku iyo tahay macnaha caashir baa laga keenay waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram ee soomaalida u taqaana sako marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunno mu'akad ah oo adag ayuu ka dhigay in la soomo aan waajibna ahayn En, eh, kadibna markii eh, ramadaanka la jideeyey oo ramadaankii uu noqday farad ayaa ta'kiidkiisii sidii hore uu ka yaraaday oo macnaha marka hore xataa ciyaalka yar baa la soomin jiray sidii hore waa laga khafiifiyey oo laakiin mustaxab weeyaan oo macnaha weli waa sunno in la soomo nabigana wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam fadli aada u weyn soonka maalinta cashuuraa wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yukafiru axtasibu cala allah an yukafira asanata alati qablahu siyaamu cashura cashuraa axtasibu cala allah an yukafira asanata alati qablahu macnaha waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama oo ilaahay aan kas yani aan aan aan aan u xisaabtanayn agtiisa in uu ku tirtiro ca- maalinta cashuura soonkeeda dunuubtii qofka muslim ka dhacday sanadkii ka horreeyey ana culimadu waxay leeyihin waa dunuubta yaryar ee maaha dunuubta kabaairta ee waaweyn marka fadligaa badan buu nabiga ku sheegay calayhi salatu wasalaam sidaa darteed muslimiintu weligood bay ku dadaalaan inay soomaan maalintaas fadligaa weyn ay leedahay darteed kasokow muslimiinta ahlusunna waljamaaca waxaa jira muslimiinta kale iyagu haysta madhabka shiicada kuwaasi oo iyaguna si gaara u xusa maalinta cashuura inkastoo dadka sunnadii ay arrintaasi ka soo horjeedaan sida uu faahfaahinayo sheekh khaliil cabdiraxmaan shiicadu waxyaaba badan oo ay sunnada ku khilaafsan yihiin baa jirta ama intaad badan ba yani acmaashoodu way khilaafsan tahay waan dhihi karaa sunnada marka tanna waxay kamid tahay waxyaabaha ay sunnada ku khilaafsan yihiin marka shiicadu maalinta cashuuraa ma ay arkaan inay soon soonkeeda inuu sunno yahay waxay u arkaan soonka inuu makruuh yahay in la soomo culimadooda dambe say qabaan qaar qabana way jiraan in in la soomo inay sunno tahay ilaa duhurka ama ilaa casarka yani macnaha soo kale dhamaystirayn lakin ilaa duhurka ilaa ilaa casar ama casarkii la soomayo marka culimadooda dambe hadda waxay u badan yihiin in ay makruuh tahay in la soomo maalinta cashuura ayaga oo taas ku oo macnaha u arka maalintaas inay tahay maalin murugo iyo walbahaab oo iyo maxaan ku dhahay baroor diiq sababtoo ah waxay leeyihiin waa maalintii la dilay alxusein bin cali bin abi talib oo ahaa maxaan ku dhahaye xafiidkii ama inawiilkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ay dhashay maxaan ku dhahaye faatima bintu rasuulillahi sala alla ly slam oo maalinta karbala lagu dilay maalintan cashuura laftirkeeda la dilay sanadkii kow iyo lixdankii hijriyada oo waxaa dilay yaziid bin mucaawiya ciidankiisii oo macrakata karbala ba lagu dilay marka si xunna waa loo dilay dabcan asaga iyo asxaab asxaab badan oo uu watay oo qaar badan ahlibeytkiisi ahaayeen ahlibeytkii nabiga alayhi salatu wasalaam marka maalintaas marka waxu arkaan maalin daroor diiq oo iyo maxaan ku dhahaye murugo iyo walbahaar sidaa darteed ayagu ma soomaan laakin waxay sameeyaan afcaal yani la yaab le oo maxaan ku dhahay sida matalan inay silsilada isku garaacaan iyo inay dhiig iska keenaan inay madaxa iska garaacaan seefo iyo wax iska garaacaan in ay maxaan ku dhahay laabta ay dharbaaxaan ha oy dhiig badan waxay ku waay waxayna dhahaan dhiiggaa iska keenaya waa dhiig ilahay loogu dhawaanay oo tatbiir bay dhahaan waxa weeyaan waa wiilkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam qof kastoo muslim wuu ka walbahaaraya dabcan geeridiisii lakin waxaa waajib ku ah in maxaan ku dhahaye la sabro oo walbahaarka la qarsado sida yani aan nabiga alayhi sala salaam geeridiisiiba ugu sabray yan xusein bin caliba dilkiisa ugu sabraynaa bal e waxaa la yaab leh shiicadu waa imaamkoodii dabcan saddexaad xusein bin cali laakiin aabihiis oo cali bin abi talib laftirkiisa waa la dilay isagoo masaajid kasoo baxay salaada subax ayaa la dilay haddana oma barordiiqaan waxaa la yaab kale oma barordiiqaan shiicadu shiicadu waxaa la dilay cuثmaan oo ka fadli badan sayd cali ya waxaa la dilay waaa la dilay sayd cumar oo ka fadli badan cuثmaan waxaa dhintay abubakr oo ka fadli badan intaasba waxaa dhintay nabigeena alayhi الsalatu wasalaam marka muslimiinta intaasoo dhan yani sabir iyo waxay ku qaadilayaan maaragtay istirjaac ina lilah wa ina ilayhi raajicuun amarkan ilahay bay u daynayaan lakin walbahaar iyo maxaan ku dhahaa barordiiq iyo iyo caza iyo waxaas waxaa ma samaynayaan shiicada waxyaabaha islan waxaa kamid ah maalinta cashuura waxay yimaadaan karbala oo meeshu qabrigiisu xusein bin cali qabrigiisii lagu sheego marka waa magaalo ku taalla ciraaq halkaasi marka waxay huriyaan yani bahasin maxaa yidhahdaa shamac bay huriyaan ama ha bay huriyaan halkaasi maaragtay yay ku ooyaan oo ku barordiiqaan oo qasiiradii xusein bin cali bay ka sheekeeyaan sidii loo dilay halkaasi marka muddo dheer ayay joogaan oo maaragtay maalintaana dabcan waa maalin ciid u ah iiraan iyo bakistan iyo lubnaan iyo wadamada ay shiicadu ku badan tahay ciid bay u tahay oo maalin maaragtay maalinta cashuura waa maalin ciid ah waxaas oo dhanna islaam diinta islaamka kuma banaano oo wax diinta islaamka sal iyo rees kule ma aha waa bidac ayagu ay maaragtay maskaxdooda ka samaysteen culimmadoodana ay u fatwo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barraano intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan dib idiin xusuusiyo warar goordhoweedna soo gaaray ayaa sheegaya in magaalada jowhar ay maleeshiyaad hubaysan ay duhurnimadii maanta qabsadeen xarunta uu ka socdo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeelaha shabeellaha dhexe oo markaasi magaalada jowhar ka socda sida ay sheegayaan warar xoog ogaala oonu ka helayno goobta shirka maleeshiyaadka qabsada xarunta shirka waxaa hogaaminaya musharax isu soo taagay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali xasan taakow oo ah ninka xarunta shirka qabsaday oo gudaha xarunta shirkaasi uu ka socday warfidyeenada shir jaraa'id ugu qabtay waxa uu sheegay inuu u arkay shirka in qaab masuq maasuq ah lagu wado weli ma jiraan wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba dowladda federaalka ah haddii wararka caalamka aan dib idiin xasuusinana marwada koobaad ee dalkan maraykanka michelle obama waxay sheegteen hadallada ka dhanka dumarka iyo jirkooda ee uu ku hadlayo mid ka mida musharaxiinta madaxtinimada maraykanka ay yihiin kuwa naxariis daran argagax leh islamarkaana dhaawac geysanaya jaamaxayo kaalmihii sugaanta maxaanoo haysa waa tahay qaybtii fanka waxaan falastiinayay dhegeystayaasha usoo xulay heesta galeyr iyo codka axmed rasta heestaas galeyr iyo codkii axmed raaste ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo oo ay wadajir idinkugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamactan iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
luqmada